mashruucan oo loo yaqaano dan wadaag amaba selaf help group ayaa ah mid lagu gacan qabanayo qoysaska danyarta amaba ay noloshoodu hoosayso iyadoo u fikir ahaan soo bilaabmay dabayaaqadii sannadii laba kun iyo saddex iyo toban hase yeeshee tijaabo kadib maanta si rasmiya loo daafuray iyadoo ay ka soo qayb galeen in ka badan laba kun oo ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay mashruucan farax maxamed xasan waa maamulaha mashruucan mashruucan waxa waxaa muxuu haaye gacanta ku haysa oo maamusha nafis nafis network hay-adda wadaniga la nafis network dalladaasi waxaa kaloo kala shaqeeyay koob iyo toban urur oo ka mid a ururada muxuu ahaaye ay dalladaasi ka samaysan tahay waxaa maanta halkan inoo jooga laba kun dumarka mashruucan ka faa'iiday ee ku shaqeeya waxa weeyaan laba iyo toban kun oo haweena runtii dhaqaalahooda aad u soo kiciyey laba iyo tobanka kun ee haweenkiiba bisnisiyay bilaabeen kuwa aan bisnisyada muxuu ahaaye hore u lahaayeenna bisnisyadoodii bay kusoo kubciyeen hawshan oo fikir ahaan ka duwan kuwii bulshada hore looga hirgelin jiray ayaa ah mid dadka saboolka ah lagu biirinayo fikir islamarkaana dhexdooda loo samaynayo abaabul iyo iskaashi taasoo keentay inay abuuraan ganacsiyo islamarkaana ay istaageeraan waa sida ay mar kale tilmaamayso farax maxamed xasan runtii walaala haddaan kuu sheega qaabkii dumarkan u shaqeeyaan waxaanu samaynaa muxuu haaye xaafadahaanu tagnaa waxaanu samaynaa faama ama qoysaskaanu booqanaa family fiisid wax la yidhaahdo dabadeetana labaatanka dumara ee jaara ee isku dhowba waanu isku keennaa waxaanu u qorshaynaa inay wiig walba isku imaadaan wiigii markay isku imaadaan inay dhigaal samaystaan dhigaalkaasi oo waxa weeyaan intii ay tiimkaasi awoodi karaan ah dabadeetana dhigaalkaa markay maalintaa isku keenaan maalintaaba gabadh bay ku wareejiyaan ganacsi bay ku abuurtaa haddaanay hore u lahayn haddii kale way ku kobcisaa sidoo kale waxay sameeyaan bishii oo kale lacag gargaar laydhaha bay dhigtaanoo waxa weeye gabadhii xanuunsata tii ilma ka xanuunsado tii hawl yeelata intaba ay ku caawiyaan qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay barnaamijkan islamarkaana noloshooda wax ku taransaday oo aan goobta daafurka kula kulmay ayaa ii sheegay inay dhaqaale ahaan soo kaceen islamarkaana ay carruurtoodii waxbarashada dib ugu celiyeen safiya cabdi siciid waxa ay ka mid tahay haweenkan waxaan ahay islaan hooyo ah oo dee dadkan danyarta ah ee iska magaalada carruurna agoonaan haystaa anigoo gurigaygii iska jooga ayaa waxaa ii yimi inan iyo inan inan khaalid la yidhaaho iyo inanoo dee waxna maan dhiganoo bergii horena reerkayga geelaan u raaci jiray oo waxba maan dhiganoo tacliin maan lahayn waxay dhaheen hooyoy waxaan rabnaa inaanu haw isukiin geyno isukiin ururino wax qabsataan bal maxaad u malaynaysaa wallahi anigu cid gacanqabata waan u baahanay baan kudha dac awoodkaygu aabba ma laha anaa u xooga waxbarashadoodina intii badaneedba way ka soo fadhiisatay markaan lacag u waayey waxa la isukaayagay labaatan dumara labaatankii baanu lacag yar dhigannay oo lasoo ururiyo laba kun saddex kun isu ku urgaysanay waxay noqotay lacag laba boqol iyo konton ah labadii boqol iyo kontonkii anaa lay horsiiyey waan shaqo tegey waxaan noqday hilible sariibad baan fadhiistay insha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin bishii koowaad ba inamadaydii iyaga oo dugsi sare marayo foomwan inankaygii maraya fadhiistay guriga iskuulkii baan ku ceshaday bariiskiina waan siiyey kuwii kale aradbeelkooda iyo anfaacigoodaan ka werwerayey aan iskuulladiina ka fadhiisiyey waan laba kii u horreeyey waan ku celiyey markii dambe iminka muddo laba sana waxa weeyaan saddex sano ah waxa aan ku celiyey haddana inamadii intii yareereeda guriga joogta waxaan gaystay iskuulladiiyo madarsadihii qur-aankii sideed baa imika wixii dhigta ilaahay baa mahadda iskale haweenkan oo gacanta ku haya qoysas danyara ayaa geesta kale ah qaar dhaqaalaha ay ururiyaan aan keliya ganacsi ku yeglielin balse dhexdooda isu kaalmeeya xaawa gaas maxamed oo dumarkan ka mid ah ayaa ii sheegtay inay haatanba haystaan malaayiin somalilan shilina taladana la siiyey waxay ahayd inaa labaatankii dumar ahaa guruub noqdaan aan midowno aan wax wada qabsanno for exaambal inaanu toddoba kun iyo toban kun inta udhexaysa ka bilaabana lacagtayada kadibna aanu sidaa kolkaan u ururinno aanu maalin qofka sii jilicsanayno ognahay aan ku wareejino mashruuc ayagii inuu najaxay waxaa kuu caddaynaysaa waxaan haysanaa maanta laba boqol iyo siddeetan milyan oo shilinka somalilan fikirkan oo dadkan ku taageeray urur wadaniya ayaa haweenkani yihiin qaar tabaya gacanta iyo weliba kaalmada xukuumadda iyagoo baaq u diray madaxweynaha somalilan kana codsaday inuu hoos u eego waatan mar kale safiya siciid oo ka mid ah haweenkan dee qaran baanu ku hoos noqlay qaranka somalilan waxa aanu codsanaynaa in madaxdayada somalilan ee madaxweynuhu u horreeya danyarta hoos u eegto agoomaha hoos u eegto tabaabulshaha ay maskaxda ayna siiyaan ubadka aanu dhalay waa ubadka yagiye inay noo kobciyaan na gacan qabtaan waa socod barad baanu nahayaa na daadaheeyaan na soo dhoweeyaan tallaabadan ayaa noqonaysa mid ku cusub bulshada marka baaxad ahaan la eego inta ka faa'iidaysanaysa hase yeeshee marka la barbar dhigo baahida bulshada dhex taala waxa ay ka noqonaysaa wax aada u kooban cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa